waxaa hoos u dhac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo shidaalka suuqyada magaalada beledweyn taasoo ay sababtay badda oo furantay halka liitar ee shidaalka ayaa markii hore la iibin jiray hal doolar iyo bar halka hadda la iibiyo dhibic sideed ilaa dhibic sagaal sinti taasoo ay faa'iido badan ku qabaan gaadiidleyda magaalada beledweyn qaar ka mid a ganacsatada shidaalka suuqyada magaalada beledweyn ayaa raadiyo beerula uga waramay qiimaha shidaalka iyo waxyaabaha sababay hoos u dhiciisa ganacsatada gobolka hiiraan ka mid ahay gadaaleyda ah oo baabuuriidda ah shidaalka niyow hadda waa fiican yahay boqolkii boqol waa hoosuu u dhacay ayaa hore qaaliyow haay qaaliyow noqdo wuxuu noqday foostada baasiinka laba boqol iyo toban laba boqolay noqotay oo halka litir haay hal dooro dhibic hal hal dooro dhibic labo midda kalena ay aheeday boqol iyo siddeetan iyo shan iyo laba boqol iyo sagaashan oo sagaashan shan uu litir ku ahay hadda ilaahay baa noo gargaaray oo hoose u dhacay hadda midii qaaligaad waxay mar haydaa meesha ugu sarreyd waxay maraydaa boqol iyo sagaashan ilaa boqol iyo siddeetan shan ii kalena boqol toddobaatan iyo shan ilaa boqol iyo toddobaatan litirka raqiiska ah wuxuu marahayaa siddeetan iyo shan sinti ka kalena wuxuu marahayaa sagaashan iyo shan sinti marka farqi weyn oo ilaahay loo keeno waayeen waana ku ilaahana ku mahadinaynaa baddii xirneed awgeed oo awal qaali u ahay hadda baddii waa furantay boqolkiiba boqol shidaalkuna si fiican u furmo dadka dadweyne haddana ugu jirto oo dadka beri wada badan yihiin bajaad ahaa baabuur kalo yar ahaa baabuur weyn ahaa indhatere ahaa cangaf ahaa wax kas haddana ugu jirto shidaalkaasa wax dhan lagu socdaba dadka waxu noqdaba kurtiisba lug baabuur ku socdaba iska dhanba oo waa socon waayaba marka saasaa ogaanaydeen idaacadda beerlula waxaa ka mid ahay ganacsatada oo shidaalka fuusada shidaalka waxay noogu imaataa boqol iyo sideetan fuusada oo naftadana ayadan waxay ku imaataa boqol iyo sagaashan markoo qaaliga markuu qaaliga ahaa wuxuu noogu imaa jiray adi laba boqol ilaa iyo mar sagaashan marba sibuu noogu imaa jiray halka liitar oo waxaa kadina sagaashan iyo shan markii horena waxaa gadi jirnay hal doolar hal iyo bar meelahaasa gadi jirnay hadda hoosu dhacaad u weyn ayaa ka jiro waxaana sababay badaha oo oo furan bada oo aad u furan iyo shidaalkaiyo magaalada si fiican usoo galay waxayna ugu jirtaa baabuureyda inuu shidaalka raqiiso magaalada beledweyn ayaa inta badan shidaalka looga keenaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari taasoo looga soo qaado gaadiidka waaweyn ee loo yaqaano booyadaha iyo canabeedlaha